alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akrijna min dulumaati lwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftx calayna bimacrifati اlcilmi xasin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin suurat اlxujuraat suuradda la yidhaahdo alxujuraat suuradaas madaniyatun weeyaan aayaadkeedu waa toban iyo siddeed aayadood waa suuradda afartan iyo sagaalaad xagga suwarka tiradooda waxay ka hadlaysaa iyadoo suuraddu ay tahay suurad gaaban laakiin waa suurad macno ballaaran waxay ka hadlaysaa xaqaa'iqa tarbiyada wanaagsan iyo akhlaaqda dayibka ah ilaa culimmada qayb ka mida suuraddan ku magacaabeen suuratu lakhlaaq waxay suuraddu ku bilaabanaysaa aadaab sare ee ilaahay ku edbinayo dadka mu'miniinta ah marka la joogo shareecada ilaahay iyo amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo arrinkaasoo ah inaysan go-aan iska qaadan karin ra'yi inaysan iska qaadan karin xugun inaysan xukumi karin arrin iska gudageli karin xadarada rasuulka iyagoo jooga iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam majliskiisa ilaahay kana showraan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu baa la dhihi doonaa bayna yaday illaahi wa rasuulihi baa lagu bilaabaya misna suuraddu aadaab labaad ayay u guuraysaa ama u wareegaysaa oo ah codka in hoos loo dhigo markay nebiga maciisa joogaan calayhi salaatu wasalaam tacdiiman liqadrihi shariif nebiga qadarkiisa wanaagsan weynayn la weynaynayo iyo ixtiraaman limaqaamih ixtiraamid nebiga maqaamkiisa calayhi salaatu wasalaam la ixtiraamayo ila-anna nebigu maaha sidaa shacabweynaha ama dadka oo kale nebigu waa rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa inoo soo diray mu'miniinta waajibka saarana waxaa ka mida inay edabsadaan markay nebiga la hadlayaan ula hadlaan qaab tawqiir iyo tacdiim iyo ijlaal weynayn qaabay la xidhiidho yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nabiy baa taasna la dhihi doonaa intaa markii laynoo sheego suuraddu waxay misna u wareegaysaa aadaab caam ah ayay u wareegaysaa waxay u wareegaysaa mujtamac in dhidibada loo aaso mujtamac wanaagsan ah mu'miniinta waxaa la amrayaa inaysan dhegaysan oo dhegta u raaricin waxyaalaha dacayadaha iyo hadallada xun iyo wixii la mida waxaa la amrayaa inay arrinka iska sugaan wararka iyo akhbaarta ay warinayaan ama ay tabinayaan inay iska sugaan gaar ahaan warka aau sheegaysid hadduu qof ka yimid aan caadi lahayn ama qof la tuhmaysto hadduu ka yimid waa in layska hubiyo warka uu kuu sheegay waxaa dhacda hadal qof faajira intuu soo raro oo faasiq ah hadhow sababta dhibaato tiro badan iyo mushkilaad tiro badan ilaa xataa dagaallo ay keeni kardo taasna waxaa la dhihi doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa-akum faasiqun binaba-in fatabayanu waxay suuraddu misna ka hadlaysaa oo usii wareegaysaa in la islaaxiyo la heshiisiiyo dadka muransan kuwa ma garanaysaa ishaya iyo kuwa baaqiinta ee xadgudubka wada in la celiyo la joojiyo taasna waxayna dhahaysaa wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa alaayaat suuraddu waxay ka diri doontaa jees jeeska iyo isceebaynta iyo xanta iyo jaajuusnimada iyo malaha xun ee mu'miniinta loo maleeyo intaas bay ka digaysaa waxay dadka ugu yeeraysaa akhlaaqda wanaagsan iyo fadaaisha iyo bulshada waxyaalaha kobcinaya ee wanaagsan ee ay horumarku gaarayaan taasna waxaa layna dhahayaa walaa tajasasuu walaa yatab bacdukum bacda ilaa akhiri laayaat suuradda waxaa lagu khatimayaa kuwo reer baadi ah ee u maleeyey iimaankuba inuu yahay keliya kelimad carabka looga dhawaaqo laa ilaaha ila allahu la yidhaahda keliya inuu iimaanku yahay oo misna intay nebiga u yimaadaan ku dulmanaysanayo dhahaya hadda annagu waxaasoo howlaan ku qabannayo saasaan u fiicannahay oo iimaan baanu la nimidoo nebigii iimaankooda ku dulmanaysanaya markaasaa loo caddayn doonaa suuraddan iimaanka xaqiiqadiisa iyo islaamnimada xaqiiqadeeda iyo shuruudda qofka mu'minka ah ee kaamilka ah baa loo cadaynaya inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili illahi ulaaika hum saadiquun ilaa suuradda dhammaadkeeda taas looga hadlaya suuraddan waxaa la yidhaahdaa suuratu kujuraad marka oo waxaa loogu bixiyey waxaa lagu sheegay guryaha nebiga calayhi salaatu wasalaam xurmada ay leeyihiin ayaa lagu sheegay waa xujuraadku waa qowladihii iyo qolalkii ay deganaayeen xaasaskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka suuraddani waa suurad arrimo waaweyn taabanaysa oo ka hadlaysa iyadoo ah suurad aada u gaaban suurat lakhlaaq walaadaab baa la yidhaahdaa yaa ayuha aladiina aamanuu nidahaas iimaan la yskugu dhawaaqayo suuraddan ilaa shan jeer baa lagu soo celinaya mar kastana arrin muhiima baa layskugu dhawaaqayaa oo layskugu nidaynaya laysfaraya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih marka labaadna rasuulka ixtiraamkiisa weeyo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatikum fowqa sawti nnebiy marka saddexaadna wararka in layska hubiyo weeyo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa-akum faasiqun binaba-in fatabayanuu marka afraadna waxaa layska nahyinayaa jees-jeeska dadka lagu layaso oo lagu jees-jeeso yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakuunuu khayran minhum ayaa lana dhahaya marka shanaadna jaajuuska iyo xanta iyo malaha xun baa layska nahyinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu jtanibuu kaiira min aldan ayaa laga oranaya intaas ba waa laynoo sheegayaa marka bismi illaahi raxmaani raxiim quluu waxaa dhahdaan bismi illaahi raxmaani raxiim yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu yaa man waxay ka dhigan tahay kuwa rumeeyey sadaqu llaha warasuulah kuwa alla rumeeyey rasuulka rumeeyey arrinkaasoo lays amray in la rumeeyo rumeeyadow ayugii arrinkaa la yimidow laa tuqadimuu ha hormarinnina ha hordhicinnina ha kala hormarinina bayna yaday illaahi ilaahay iyo rasuulihi rasuulkiisa mafcuulkii baa laiska gooyey waa litacmiim amra ama shay ama maa laa yaslu shay na ha kala hormarinina kuwa iimaankale kitaabka rumeeyey amar iyo ficil iyo qowl iyo shayba ilaahay iyo rasuulkiisa waxay ka amreen ama ka jideeyeen ilaa aada helaysaan idinku ha laymaanina ha ku dhiirinnina ha samaynina ha hordhicinnina walidaada maalan haddii masale timaado majliskii nabiga iyadoo la joogo calayhi salaatu wasalaam masaladaa waa sidaas ama saasaan u malaynayaa ama saasay noqonaysaa in la yidhaahdo maya waxaa la sugayaa jawaabta nebigu ka bixiyo xag rabbi arrinka ka yimaada calayhag rabbi arrinka ka yimaada iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidii uu ka yidhaah haddii cunno la keeno gacantii laiskalagacantii lalama gelin haddiiba haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay raacaan hortiisa ma soconaynin arrimahaas baa laga hadlaya hadalka nebiga ka hor inay hor hadlaan maya wixii alla iyo rasuulkii ka yidhaahdaan ama ka jideeyaan baa la sugaya amar ha go-aaminina ha xukuminina xukunka ilaahay iyo xukunka rasuulka ka hor waxaaba la leeyahay bayna yaday illaahi beena yaday rasuulillaahi ujeedku weeye ilaahayna waxaa loo sheegay tacdiiman lahu wa ishcaaran biannahu min allah wixii rasuulku sheego xag rabbi bay ka yimaadeen calayh salatu wasalaam laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih yadaydaani maaha adigu gacnaha taqaanay iyo wax tashbiih ah ama ilaahay oo khaaliqi ah ama khalqiga iska shabahayaan oo jidha haba yaraata ma jiro yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih waataqu llah ilaaha ka yaaba subxaanahu wa tacaala ina allaha ilaahay samiicun wey ilaahay ka yaaba ilaahay wuxuu maqlayaa axwaashiinna caliim weeye niyo niye niyadihiinna iyo axwaashiinna buu ilaahay caliim ku yahay magacaas allah ismka ilaahay oo jaliilkaa waa ism daahira meesha keen waxa weeyaan mahaabo iyo haybo iyo cabsi baa waxaa lagu ridayaa nafafyaalka iyo nufuus isna waxaa laga hadlayaa weynaynta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ixtiraamkiisa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu ha koryeelnina aswaatakum codadkiina sawdiyaalkiina fowqa sawti nebiyi nebiga sawdkiisa iyo codkiisa korkiisa idinku codkiina ha koryeelina ha ka sarraysiinina codkiina hoosu dhig ha ka hooseeya ka nebiga calayhi salaatu wasalaam walaa tajharuu haruun howla jaharinina lahu nebiga bilqowli hadalka ka jahri bacdikum libacdin ka jahri bacdikum barkin lijahridiis libacdin barka kale ula jahro kale sidaa dadku iskula jahartaan ama iskula dhawaaqdaan saas oo kale nebiga ha ugu dhawaaqanin markaa la khidaamaysaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam saa iskugu dhawaaqdaan kale ha samaynin oo haddii nebiga intaa hataa qur-aanka marka lagu sheegayo sida siiqada loogu nideegayo yaa ayuha rasuuliyo yaa ayuha nabiyi iyo arrin sidaas weeyaan meesha ambiyada kale magacooda loogu nideeyey ama loogu dhawaaqay qur-aankiisa oo nebi markaa magaciisii loogu dhawaaqmay sida dadku hebelo isku dhahaan oo isaga maxamedow magaciisii mujarada loogu dhawaaqi maayo kunyadiisii oo mujarada loogu dhawaaqi maayo waxaa la dhahayaa yaa nabiy allah yaa rasuul allah lagu xilan aadaabtaa la ilaalinaya nebiga qadarkiisaa la weyneynaya calayhi salaatu wasalaam taasina wata xawlaleeda aayadda wuxuu kusoo degtay kuwa reerbiyiga oo xoogaa iska maaragtay jufaada hoska dad maaragtay adacdaga ayaa nebiga magaciisa ugu dhawaaqayay ma ay garanayn iyaga xumaynta ma ahayn tawqiirka rasuulka baysan garanayn ilaa dadkaa ka fog tacaaliimtii iyo waxbarashadii iyo arrimihii taasaa leeyahay sidaa iska ilaasha an taxbada khashyata an taxbada inay hoobato khashyo laga yaabayo laga cabsanayo acmaalukum acmaashiin waa alxaalantum idinku laa tashquruuna aynaan garanayn idaan dareenayn wariyaan camalku idinka guri cabsi laga baqayo ama liajli in camalkiinu hoobto yaabin laga yaabayo iska ilaaliya codkaa kor loo qaadayo iyo dhawaaqaas xadrada nebiga ama majliska nebiga calayhi salaatu wasalaam iska ilaaliya arrin khatarow keenaya ilaa laga yaabo inuu qofku u jiido in camalkiisi baaqo oo u hoobto waxaa jiray saxaabi la dhihi jiray taabit binu qays waa ninkii adiibkii weynaa codkiisa wuxuu iskaga abuurnaa jahrow dad waxaa iska jira codkiisa xoogaa kor iska yahay odkoodu sarreeyo ninkaas taabit binu qays baa la dhihi jiray aayaddan markay soo degtay wuxuu yidhi ana aladii kuntu arfacu sawtii calaa rasuuli illahi sal l sl ninkii codkiisa kor u qaadi jiray nebiga dushiisa kala saramari jiray waa aniga deedna ana min ahli naari markaas wuxuu ku daray camalkaygina waa buro reerkiisiibuu iska afariistay gurigiisii isagoo murugaysan nebigiibaa waaday warmeeye ninkii taabiga ahaa maalmahan ma imaan majliska ma joogo xagee ah dad baa raadiyey gurigiisii baa la tegey waxaa layihi nebigaa kuwaad raadinayay calayhi salaatu wasalaam maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi codkaygaan kor u qaadi jiray codka nebiga dushiisa camalkaygu waa baabaa ahlunaarkaan noqday nebigii kuwii kusoo noqdeen arrintii bay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu yidhi laa maya bal huwa min ahli iljanna ninkaasi waa ahlujanna weeyaan xadiidka imaamu waxaa werinaya ahli bukhaari muslimna waa soo saaraa labadaba ninku waa ahlujanna bishaaradaasoo heleen riwaayo kalea lagu yidhi ma waadan ku raali lahayn inaad noolaato adoo xamiid oo lagu mahadiyey lagu dilo adoo shahiida jannana aa geshid markii dambena go-aan wuxuu ku qaatay codkiisa inaan dib dambe uusan kor ugu qaadin xataa raggii codka dheeraa sida sayd cumar oo kale waxa weeyaan si hoose bay u hadli jireen markay nebiga la joogaan calayhi salaatu wasalaam in aladiina kuwa yaquduuna raaricinaya aswaatahum codadkooda cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa ulaa-ika kuwaas codkooda saa u raaricinaya si hoose alladiina kuwa weeyaan imtaxana allaahu ilaahay uu jirabay ama imtixaano quluubahum qalbiyaashooda litaqwaa cabsi ilaahay geliyey lagu leydiyey imtixan allah maranahaan waa lagu fasira ilaahay ku leydiyey quluubtooda taqwada iyo cabsida oo ilaahay qalbigooda ehliga dhigay iyo boos ilaa muuqaalkan kore qofku waxba qiimo male haddii qalbigiisu uusan fiicnayn kuwa qalbigooda ilaahay cabsida leey ku leediyey ee geliyey weeyaan lahum waxaa u ahaaday maqfiratun dhaafid iyo wa ajrun cadiimun ajir weyn ayaa u ahaaday oo jannadii waa aayaadka hadda lagu qoray horey baa loogu qoray aayaadkan jidaalka ama derbiga dariixa nebiga qabriga nebiga calayhi salatu wasalaam derbigaas aayaadkan aadaabtaa tilmaamayaas si ay dadku ugu baraarugaan markay nebiga calayhi salatu wasalaam ziyaaranayaan ama salaamayaan ay u fahmaan oo u arkaan aayaadkan baa ku qoran in suuradda bilowgeeda ilaa halkan waxaa masna wax laga sheegaya qolooyin iyagu aadaabtan aan ku dhaqmin dad iska reer baadiya ahaayeen iska engegan aadaabtan ay ka maqan tahay ilaahi wuxuu yidhi ina aladiina kuwa yunaaduunaka kuu nidaynaya kuu dhawaaqaya nebi allow min waraa'i alxujuraati qowladaha gadaalkooda kuwa kaaga dhawaaqaya xaasaskaada guryahay degan yihiin gadaalkooda kuwa kaaga dhawaaqaya akaruhum kuwa badankoodu laa yacqiluun waxba garanaya aar haddii la yidhi aqalkii baa baxaya in yar wax garanaysa inay meesha joogaan baa dhici ka bax akaruhum badankoodu laa yacqiluun caqligu muxuu keenayaa adab wanaagsan iyo dadka waaweyn in la ilaaliyo marka lala hadlayo usluub wanaagsan lagula hadlo marka akarum laa yacqiluun baa waxay ahaayeen baa la yidhi oo kusoo degtay niman wafdiyaho ilaa toddobaatan nin ah oo reer bani tamiim markaas xilli duhuradii ah dadku xilliga xoogaa iska qayluushadaan oo iska jiibsadaan ayay guryihii nebiga yimaadeen calayhi salaatu wasalaam nebiguna waa jiifa markaase waxay dhaheen yaa muxamed ukhruj ilaynaa noo soo bax guryihii gadaashooda ka dhowdhawaaqeen muxamedow noo soo bax bay dhaheen noo soo istaag sidaas weye dhowr jeeray ku celceliye yunaaduunaka min waraa alxujuraat marka iyagii hadda jamca baa laga cabiray yunaaduunaka hadday hadda iskala qaybiyeenoo guri kasta intaas dad ay ku haadseen in qolo kasta halkaan nabiga ha uga dhawaaqdo guri ou jooga la garan mayaan hadde waa markaas waa wada dhawaaqo haddii kalena jamcu wuxuu noqonayaa ilaa xujuraadkiina waa la tadiyey yunaaduunaka iyo min waraa'i xujuraat qowladihin hal mid maaha guryihii oo dhan gadaashooda weeye mogta marka hadday intay arrinta isla ogaayeen oo nin u yidhi halkaa nini dhawaaqeen hadda wax laisla ogahay jamcii oo dhan bay ka dhaxaysaa wax laisla ogaa weeyo qofma dhihi waayo waxaa la tilmaamay marka hadallada inay ku dareen noo soo istaag oo noo soo bax annagu waxaanu nahay niman aftahanaa ciddaan ammaanno oo aan la hadalno ammaantayadu sharafku u noqota waa ku dhegtaa ciddii aan wax ka sheegnana caydayadu waa ku dhegaysaa camadow noo soo bax markaasaa nebigu ku yidhi daaka allah kan haddou ammaano ammaantaasi qofkaas ku dhegto haddou caayana aysan ka harin kaasi waa ilaahay ilaahay markaasa aayaadka la soo dejiy iyadoo mu'miniinta la tusayo aadaabta iyo akhlaaqda suuraddu waa suura cajabay markay naladiina yunaaduunaka min waraa'i lxujuraati akaruhum laa yacqiluun ba walow annahum baa layidhi yagii baa weli laga hadlayaa walow annahum iyagu sabaruu ay sabri lahaayeen hadday sabri lahaayeen xataa takhruja ilaa aad baxdo ilayhim iyaga u soo baxdo la kaana sabirkaasi wuxuu ahaan lahaa khayran lahum sabirkaasaa u khayr ahaan lahaa saasaa u habboonaan lahayd saasaa u fadli badnaan lahayd alla agtiisa iyo dadka agtiisada ilaalinta aadaabta iyo nidaamka saasa ah wallaahu ilaahayna kafuuru waa mid dhaafid badan raxiimun ilaahi waa mid naxariisasha badan weliba hadi walow annahum sabaruu xataa takhruja ilaa aad soo baxaysa ilayhim dhan kale xataa dhan u baxdidiyo waa inaysan kaa daba dhawaaqina takhruja ilayhim ilaa aad iyaga u soo baxaysid haddii sabri lahaayeen ma hadduusan soo bixinin hadduu inta soo baxo arrimo kale u baxayo maya xataa takhruja ilayhi ilaa aad iyaga xaggooda u soo baxaysid hadday sugi lahaayeen lakaana khayra saasaa khayr ahayd saasaa khayr badnaan lahayd wallaahu ilaahi kafuurun weeye raxiimun wey yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helay in jaa-akum hadduu idin yimaad faasiqun mid faasiqa binaba-in warna idinla yimaad fatabayanuu hubsada fatahabbatuuna waa qiraa'aad baa ku jira fatabayanuu warkaa sixadiisa iska hubiy warkaa iska hubiy waxaa laga hadlayaa meesha wararka aan sugnayn inaan la dhegaysan waa wax hadda adduunka isku diraya oo meel kasta qabsaday oo haddee adawaad iyo qalab sahlana la gaaray wararka aan sugnayn inaad qaadataan ama u dhagdaadisaan iska ilaaliya yaa yuha aladiina aamanu hadda iimaanka horta lagu dhawa kuwa iimaanka laho haddii uu idiin yimaado mid faasiqa war idiin keeno aan lagu kalsoonayn qof aan cadaaladiisa iyo runtiisa lagu kalsoonayn war idiin keeno warkii ha ku camalfalinine fatahabbatu fatabayanu baa le fatabayanu iska hubiy an tusiibuu lianlaa tusiibuu saydnaanu asiibin qowman qowm qola saydnaan ugu duldhicin tawakii qaadata bijahaalatin xaala ku sugantihiin weliba idinkoo jaahiliin jahaalada idinkuso an tusiibuu makhaafata an tusiibuu qowman inaad siibtaan qolo bijahaalatin xaala ku sugantihiin oo adhow fatusbixu a ahaataan calaa maa kii facaltum aa fasheen naadimiina kuwa shallaaya qoomameeya oo gacnaha iyo talaa iska qanina taas ku jir waxay ku soo degtay baa waxaa la weriyey waxaa la sheegay inay ku soo degtay nin nabigu diray calayhi salaatu wasalaam alweliid bin cuqba bin abi mucay ninkaasi sayd cusmaan buu xagga hooyo walaalka ah waxaa loo diray inuu zako soo qaado soo soo ururiyo markii uu meeshii aaday oo qoladii u dhowaaday xuunbaa ka dhaxeeyey wuu ka baqay waa ka cabsaday wuu soo noqday nebigii buu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi qoladii waaba ridoobeen sakadiina waa diideen maya arag moogta weliba iyagu waxaa la tilmaamaya inay ka soo horyimaadeen oo arkay dad soo socdo oo iyaguna soo dhaweeyeysa leeyihi oo xoolihiina u diyaarsan yihiin kuwo kale horumarana wadaba soo dhaweyn isaguna wuxuu isiiri waxyaalihii ummadda dhex yaalay jaahiliyii datalooyinkii iyo qolyadan waxay rabaan inay dhibaato ku sameeyeen iska nool qoladii waa ridoobeyn diintiina waa ka baxeen sakadiina waa diiday iyaga hadda diinta ka bixin saka bixin maya deedna saxaabada qayb ka mid a ciidan baa la diiriyahaydhiyo khaalid bin weliid baa loo dhiibay oo waxaa la yidhi halka aada hubiyan soqolada marka meeshii tageen salaadii koowaad ba aadaan bay maqleen warbalukaadiiyo maqrib ayaa haye ceshihii misna waa tukanayaan duleedkoodaa la deganya ciidan baa halkaa ugu jira ilaa salaada subax ilaa xataa habeenkii la arkay iyagoo salaatuleyl tukanayo qur-aanka inta ka yaqaaneen iska akrisanaya ilaa saxaabada waa cibaadaysanaya xilligii nabigaa la jooga calayhi salatu wasalaam deedna markaasaa qoladii lala hadlay war maxaa dhacay xoolaha u diideen maba aan arag baa leedahay markaas nooma iman deedna markaasaa ay soo noqdeen warkii xaqiiqada ahaa bay keeneen in badan oo badan oo mufasiriinta ka mid ah sabab nusuulka aayadda qisadaas ayay la xiriiriyeen aada mufasiriin tiro badan kutub waaweynoo leh mashhuura ama muctamada waxaa leeyahay marka haddii saaka kaasbinimadan warkaas aan sugnayn baa looga jeedaa iimaan looma diidina dhawaaqa aayadda horeba fiiriyo yaa ayuha aladiina aamanu baa leeyahay in jaakum faasiq faasiqaasna beensheekaas warka aan sugnayn ee la soo ceshay keliya unbaa looga jeedaa waxay leeyihiin shan riwaayo oo mursalaa ilaa shan riwaayo oo kale oo musnada ah ayaa arrinta ku timid inta badan asaaniidooda waxbaa ku jira riwaayada ugu macquulsan riwaayatu axmed weeyaan haddaba rag badan baa waxay difaacayaan oo ay ka hadlayaan waxay leeyihiin mada lama xidhiidho saxaabigan shaqana kuma laha wasaxaabatu liskuma hayo saxaabadu dadka wanaagsan kulluhum cuduulun saxaabadoo dhan waa cuduul weeyaan maraatib iyo darajaad ha kala lahaadeen laakiin kullu saxaaba cuduul radia allahu canhum ajmaciin marka waa mawduuc dheer oo waqtigiisu waqti dheer u baahan calaa kulli warkii baa la iska sugaya hadda inagu yaa ayuha aladiina aamanu baa dadka iman karo warka iska suga taa qabso yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabayn fatabayanu taas baa la doonayaa in la hirgeliyo an tusiibuu qooman bijahaala watusbixuu calaa maa facaltu naadimin ha ahaataan waxaa samaysan kuwa qoomameeya haddii hawshii layska geli lahaa oo aan layska sugeen oo warkii hore la qaadan lahaa oo qoladii layskaga duuli lahaa la baabin lahaa hadhowna la ogaan lahaa in arrinkii wax ka jirin dee qoomama imaan laha watusbixuu calaa maa facaltum naadimiin waclamuu waxaad ogaataan anna fiikum dhexdiinna inuu yahay rasuul allaahi rasuulka ilaah anna rasuul allahi fiikum bay ka dhigta muuminiinay war nebi moxamed baa idin dhex jooga calayhi salatu slam alrasuulu almucadam rasuulkii weynaa annabiyu almukaram nebigii mukaramka ahaa almacsuum can itibaa can itibaaci ilhawa nebigii laga dhowray inuu hawo raaco kaasaa dhexdiinna jooga low yudiicukum hadduu idin adeeci lahaa fii kaiirin wax badan oo min alamri amarka hadduu idinku yeeli lahaa lacanidtum dhibtoon lahayd ma shaqaa idin habeeni lahayd dhibaataan idin dhici lahayd wakaas de hadda kaasiyuhu wuxuu ka yimid in warkii la yska hubiyo markaa lacanidtu taasina wata walaakina allaha ilaahay baa xababa idinla jeclaaday idin jeclaysiiyey ilaykum idinka xaggiinna aliimaana iimaanka ka yeelay waxaan ugu jeceshihin wazayanahu ilaahay baana iimaanka ku qurxiyay fii quluubikum qalbiyaashin ilaa meeshaasaa qalbiga haddii mar qofku iimaan ugu jiro cajaa'ib ee run ay ka tahay halkaasi wax weyn baa u yaala wakaana allaha ilaahay baa idinla nacay idin nacsiiyey ilaykum idinka xaggiinna alkufra kufriga gaalnimada ah iyo walfisuuqa daaca kabax iyo walcisyaana cisyaanka iyo amar diidada waxaasna ilaahay macaasi oo dhanna ilaahay baa idin nacsiiyey wakaraha ilaykum alkufra walfusuuqa walcisyaan ulaaika kuwa tilmaamaha leh waxa wanaagsanna ku sifaysan waxa xunna ka fogaaday hum iyaga unba alraashiduuna ah kuwa raashidiinta ee hanunay iyaga weeyaan arrinkaasina waa fadlan min allah fadli oo alle xaggi ka ahaaday wey tafadulu minhu bay ka dhiganta tafadul xag rabbi ka ahaaday wey iyo wa nicma fadlan min allahi iyo wa nicmatan iyo nicmo weeyaan wallahu ilaahayna caliimun weeyaan mid ku ogaal badan qofka hanuunka mutaysay xakiimun ilaahay weeyaan ilaahay shay kasta meesha ulaagaa midka dhiga ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala درسنا من تاسكوين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب